magaalada hargeysa ayaa waliba la kagabagabeeyey kulan howleeda muddo laba maalmood een dareere saraakiila bangiga dhexe ee maamulka somalilan kaas oo ka saabsanaya riidinfirowga qorshaha walqabadka ee sanadkii laha dhaafi isaas oo kala bandhigida qorshaha walqabadka ee sanadkanga kulankiyaa intii usa dareeray waliba warbixino laku dhugunsaday hana ku mid ah shaqaalo bangiga dhexe ee somalilan kaas oo ka iidinaya qalaadkii la kulami iyo sidii lankhorseeda lahay ee sanadkanga kulanka kureeda ayaa waliba warbaahinta la hadalaya gudoomiyaha bangiga dhexe ee maamulka somalilan cali cabdulaahi daahira aynu halkaa kusoo xidhanaa dee bangigeenu sanad kadib iyo financial sectorka somalilanba siday u ekaan doonaan marka waxaan leeyahay shaqo wacan insha allah qorshayaasha halkaa amba shaqada halkaa aynuugu jirta ee boqol iyo siddeed iyo soddonka activities ah haddaan dheeraadba ku soo kordhin waxaa laynooga baahan yahay inaynu maanta laga bilaabo ilaa maalinta aynu dibu eegidooda sanadka dambe u fadhiisanayno in waax waliba haddii ilaahay idmo qaybteeda qaadato amba qayb waliba qaybteeda qaadato waxaana inoo sloogana amba inoo shicaara waa tiam woga aynu ku soo gebagebaynay bini aadanka amba dee organisation marka laga hadlayo challenges waa iska jirayaa laakiin challenges waliba wuxuu leeyahay xal wixii challenges insha allah inaga hor yimaadana xuluushoodaaynu raadin challengeskuna waa inuu noqdo learning process aynu wax ku qaadanayno marka institutionku wuxuu ku horomaraa waxa weeye no struggle weeye waa peaceful organisation team work ah gacmaha ishaya dee qofkii xagga dambe u jiidaya erli baynu iska qabanaynaa insha allah maba jirayeen waynu saxannaa innagu fuuri maynee waynu saxannaa si uu tiimka uga mid noqdo